kulan looga hadlayay wacyigelinta carruurta oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka maamulka puntland ayaa lagu qabtay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland bahda caafimaadka iyo madax ka socotay hay-adda sefda jildaren intuu socday kulanka ayaa looga hadlay sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa in ay siiyaan carruurta talaalka iyo sidii looga hortegi lahaa cudurada wafmareenka ah iyo shubanbiyoodka ugu horeen waxaa goobta ka hadlay iskuduwaha wasaaradda caafimaadka maamulka puntland siciid maxamed waraabe isagoona ka barbixiyay munaasabaddan waa munaasabad aada muhiim u ah shirarka noocan oo kalena aad bay loogu yaryihiin sababtu waxa weeye shirkani uu muhiimadda gaarka u leeyahay waxaa lagaga hadlayaa oo la rabaa in la iska wacyigeliyo oo la rabaa in fariimaha wacyigelinta ee halkaana halkan laga qaado waa qayb ka mida cudurrada bulshadeenna dariska la ah ama aada moodo inay si joogtaa caruurteenna ugu dhacaan cuduradan maanta halkaan lagaga hadlaya waxaa ka mid a cudurka qof wareenka ama nimoniyada oo aada la socotaan inuu ilmaha ku dhici karo ama kaysasku ayna soo maraan waxaa loo baahan yahay aqoon ahaan in loo ogaado waxaa loo baahan yahay ka hortag ahaan in loo ogaado iyo sidee looga hortegi karaa sidoo kale waxaa ka mid a cudurka shabanbiyoodka oo isagu bulshadu ay la nooshahay meel kasta oo waddanka ka jirta kana yimaada nadaafad darro ka yimaada ama nadaafadda gurigaaga ha noqoto ama nadaafadda gacmahaaga ha noqoto ama nadaafadda bannaanka midkay doonta ha noqoto dhammaan inteena waxaan nahay bahdii caafimaadka iyo mas-uuliyiintii dowladda waxayna saaran iyo waalidiintii waxayna saaran mas-uuliyad gaar ah oo aan bulshadeenna
qaar ka mid taa kasoo qaybgalayaasha kulanka ayaa dhankooda kasoo jeediyey goobta hadallo kooban ama bakteriyadii waxay sababaysaa menengitis bay sababaysaa waxaa kaleu sababayaa shubankii iyo nimoniadii laga hadlayayba nafaqadari inuu ilmihii noqdo nafaqadari hadduu noqdona difaaciisi baa hoos maraya hadduu difaaci hoos gaarana waxaa laga yaabaa cisbitaalka waxaa jira dad kusoo noqda wejiyaashooda aan aan iraahno dadkan waa yani kelmada aula baxna oo ah qofkan waa macmiil ama qofkan waa marabi waa la yaqaanaa cisbitaalka waa taqaanaa loomaba sharxoba wuu yaqaanaa sababtoo ah waxaa weeye tallaal muusan qaadanin ilmihii mar walbana waxay noqonaysaa qabowga markuu dhaco ilmihii inuu la soo celiyo la soo celiyo saddex jeer afar jeer marka dambena hooyadii ilmihii inay weyso wax aan kusoo rafaadnay sagaal bilood la soo waday ilmo hooyo soo rafaada inay yani sahal ay ku weyso ilmaheeda waa wax xanuun badan haddii aan helnay alxamdulilah waxaan ku badbaadi karno oo ah talaalkii talaalka aan qaadano in maaragtay laga tabaabshaysto ama laysu wargeliyo sidii laba cudur dilaa oo caafimaadka dhibaato badan ku haya sidii looga hortegi lahaa oo looga hortegi lahaa talaal tallaalada cusub ee la rabo in lagu daro tallaalada carruurta oo labaduba ay ka hortegayaan laba cudur dilaa oo ah oo wareenka iyo shubanka cuduradaasi waxa weye fara ba-an bay ay ku hayaan adduunyada o dhan annagu hadda waxaan ka mid nahay shan iyo toban shan iyo toban dal oo afrika ugu badan oo uu cudurka aada yani farabadan ugu hayo dhimashaduna aada ugu badan tahay